waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qayb saddexaad oo ka mid ah taxanaha dhirta iyo soomaalidii hore dhegaystayaal sidii ku xusnayd taxanahan barnaamijkii ugu horreeyey soomaalidii hore dhirta ayay ka heli jireen waxyaalo badan oo noloshooda maalmeed lama huraan u ahaa waxay ka samaysan jireen aqaladii ay ku hoyan jireen saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen iyo dhammaan guryahooda maacuunkii yiil ee ay ku adeegan jireen laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaas oo qura kuma ekayne wuu ka baaxad weynaa geed waliba magac buu u lahaa badanaana waxa uu taro way yiqiineen sidoo kalena waayo aragnimada ayaa bartay geed hebel waxa haddii uu caloolahooda tago uu dadka iyo xoolaha u dhibi karo kasmada kiimikada soomaalidu aqoon uma ay lahayn walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u irkan jireen marka ay bukoodaan iyada ayay kula tacaali jireen korba qofka uu cudur soo rito ee xubnaha oogadiisa middood laga qoomo taana dabka oo keliya ayaa weheliyey oo waatay odhan jireen dab iyo xanuun meel ma wada galaan ama meel ma wada jiraan si kastaba ha ahaatee geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga dawaysan jireen kuwa waaweyn haddii aan ka bilaabana waxaa ka mid a garoolka oo siyaaro fara badan loo dheefsan jiray soomaalidana abaal weyn ku leh siday odayadu odhan jireen udbaha ayay ka samaysan jireen xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jaralootiga looga yaqaan xagga wax ku dawayntiisa haddii aynu eegno daacuunka iyo nooc walba oo shuban ah jiliftiisa ayay ku dawayn jireen asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen markaas baa dhinacu dhulka u qaban jira laamihiisa oo diirkoodu saaran yahay ayay sidii cadayga u yaryareeyaan dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu qufuciisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo dhinaca kale cudurrada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tali jiray qudheedu ma fududa dhiryaqaanada iyo geeltiruhuba siday qireen birrimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo isaga oo qaba haddii la geeyana fay buu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas baa isugu dambaysa garoolku waa geedkii allaha u naxariistay maxamed ismaaciil oo biraayacas lagu naanaysi jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee gumaysigii ingiriiska uu ka guulguuli jiray heesihiisii gobonnimo doonka ahaa middood geedkii uu ku soo qaaday markii uu lahaa cangool iyo gudin dar iyo xarig aqalka lagali iyo dhuxusha geniga ah geedkaa ina deeqay gebigeen gadniin iglan goosan kari maysee garoolka maxaynu siinaa geedka kale ee aqoon-yahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu dawayn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah qaamuuska yaasiin cismaan siduu ku qeexay wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan baarkiisana uu dhabaq ka samaysmo midda ay wax ku dawayn jireen waxay ahayd tan lagu magacaabo dacar tuke ama dacar indhood inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabag isu roga taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato mar qushka caloosha iyo xidhmaha ku urura ayaa lagu saaraayo waa la isku qarasfaaraa mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo nabarka ayuu soo nuugaa soona ururiyaa mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la odhan jiray waxaa iyana jirta dheef kale oo reermiyigii soomaalidu ay dacarta ku qabeen duumada oo sidaynu naqaan qaniyada kaneecada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cuduradii ugu daraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hor tagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan taasna laba farsamo ayay u heleen mid waxay ahayd dabka oo ay ka shilan jireen tan kalena waa dacarta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cad yar inta ka goosta cunaa uu qaniinyadeeda ka nabadgeli jiray dhibidkiisa markay geedka ka uriso ayay ka cadari jirtay haddii kolka dacartukaha ay dawo ka heli jireen waxaa iyaduna jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta mawdkiisa noqon karta waana nooca dacarmaroodi ama dacar dhagweynta lagu magacaabo badanaa dhulka oomanaha ayay ka baxdaa waxayna odhan jireen riyaha ayaa jecelo markay cunaan ku leeda waase la badbaadin karaa haddii markiiba midicda laga kaxeeyo oo geeda hoos leh la hariyo taasna waxaa wehelisatu saddexaad oo iyadoo aan sun ahayn dawana aanay u doonan jirin dacar baruur ama dacar biyood ayaa lagu magacaabaa way cadcad tahay inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa xooluhu waa cunaan girjiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxba ka jabiyaanoo ilkaha yaryar ee ay leedahay geesaha ka diiraan meel rays ah ayay ku aasaan si xoogaa xabag ah intay uga baxdo ay u qabowdo markaas bay cunaanoo ku oonbaxaan waxtarka dacarta inta aanan ka bixin waxaa habboon inaan weriyo bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad sheeko ka dhex dhacday dalmareen ingiriis ah iyo degmo ka mida soomaalidii reermiyiga ahayd ee uu dhex maraayey dalmareenkaas oo haddaanan gabsanayn richard berton la odhan jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goorfiida ku adfurtay duddo inta dab aad u weyn shidatay hareerihiisa ku soo ururtay dhulkuse ha qoyanaadee daxani ma jirinoo sabab dab loo kulaalaa dalmareenka way u muuqan weyde markaas buu duqii reerka inta su-aal ku soo tuuray ku yidhi dabka maxaad ku falaysaan ma dhaxan baa idin haysa maya dhaxaninama haysee kaneecada ayaanu ka shidanaayoo ka cararta taas ayaa markayna cunto aanu eelkeeda la daadanaa roobabka guga iyo darirtana dad badan baa awgeed nagaga leeda ayuu odagii ku jawaabay dalmareenkii oo muusoonaya ayaa teendhadiisii isaga laabtay waaguu kolkuu u baryeyna wuxuu la soo baxay waraaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaani jiray markaas buu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyey waxay ahaayeen kuwo aqoontu aad ugu yar tahay garaad badanna aan lahayn maxaa yeelay waa dadka rumaysan cayayaanka yar ee kancada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo waayaha iyo cilmi baarista ayaa kala caddeeyey dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo qaar kale oo ka mid ah cudurrada dadka iyo xoolaha ku dhaca geedihii ay soomaalidu kula tacaali jirtay